xogeyaha guud ee xukuumadda jabuuti almis maxamed cabdilaahi ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarkae xukuumaddu ay siiso mar kaste dadka le baahida gaarka
lixdan sannee u dambeeyey waxaa jira dadaal xoog badan oo la hirgeliyey si aan ugu dari karna ajendaheenna arrimaha la xidhiidha dadka le baahida gaarka sidaasi darteed waxaa ugu dhow oo lasoo qaadan karaa fadhigii lixaad ee golaha wasiirada ee labadii bishii abriil oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysay istaraatiijiyadda qaran ee dadka le baahida gaarka warbixintaasi la shaaciyey waxay asmaxday in la daalacan karo dhabbada uu taagan yahay waxqabadku iyo jidka weli inoo hadhay inaan ku sii soconno waxyaabo fara badan ayaa la qabtay inkastoo qaar ay u arkaan marmar in aanay weli ku filnayn laakiin waxyaabaha mudan in la xusuusnaado ee loo baahan yahay in maanka lagu hayo waxay tahay dhabbad aan cagta saarnay iyo jihada aan u kacnay halkaan shalay joognay halka aan taagannahay maanta iyo halkaan u sii jeedno waa taata ugu muhiimsan qodobka labaad ee aan doonayo in aan idinla wadaago ee qaybta ka ah warbixintii lagu soo bandhigay fadhigii lixaad ee shirka golaha wasiirada ayaa shaqo abuurka laga hirgelin doono miisaaniyadda dowladda ee loogu tala galay dadka le baahida gaarka markii u horraysay taariikhda dalkeenna miisaaniyadda dowladdu waxay meel marisay boqol iyo konton bosto budjeteer oo shaqaa si loo shaqo gelin karo dadka le baahida gaarka iyadoo arrintaasina ay tahay war labaad oo wanaagsan waxaan mar walba ku dadaalnaa in horumarinta dadka le baahida gaarka ay ka mid ahaato mar kaste waxyaabahan siino mudnaanta koowaad agaasimaha guud ee wakaaladda dalka jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka le baahida gaarka ducaali siciid maxamuud ayaa xusay halkay marka hore ka dhaqaajiyeen howlahan geedi socodkii shaqogelinta barnaamijkii madaxweynaha ee boqoliyo kontonka qof saaka waxaan ka bilownay wasaaradda beeraha iyo biyaha iyo khayraadka badda aad baan u salaamaya wasiirkiisa maxamed oo aad iyo aad runtii noola shaqeeyeyna soo dhaweeya si fiican waxaana leeyahay dadka baahida gaar kale wasaaraddan waxay u noqon doonaa albaab leanno dadka baahida gaar kale markay wasaarada ka dhex muuqdaan dadkiina waa naimanayaan moogto oo nagu dhiiranayaan leanno dadka baahida gaar kale beeraha ka shaqaysan karaan badda ka shaqayn karayaan wax kasta ka shaqaysan karayaan marka waxaan leeyahay waa dad aada iyo aad karti u leh marka dadkiina baahida gaar kale u soo jiida oo ku soo xidha wasaaradaha aada iyo aadna u mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad waxaan mahadnaqayaa wasiirka waana ku faraxsannahay abaal weynna waan u haynaa madaxweynaha dalka mudane xaaji ismaaciil cumar gelle sida uu deeqda u siiyey walaalaha baahida gaar kale wasiirka jabuuti ee beeraha iyo biyaha maxamed axmed cawaale ayaa sheegay ahmiyadda ay ku fadhiyaan howlahan madaxweynuhu wuxuuna yidhi amar baana siiyey ina dadkaasi mujtamaca jabuuti hay la mid noqdaan waan aqbalnay waananu ogolnay anigayganbaa le inaan baahi gaara leh anigayga way taabsanaysaa sidoo kale wasiiradda jabuuti ee haweenka iyo qoyska mune cusmaan aadan ayaa xustay sida wanaagsan ay uga qaybgelayaan barnaamijkan ducaali aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa kuguna hambalyeynayaa siyaasadda madaxweynaha adigoo turjumaya xilli walba turjumaya in aad maantana soo gaadhsiisay hindisihii madaxweynuhu soo qabanqaabiyey in boqoliyo konton qof la shaqo geeyo annaguna aan kaa qaabilay waxaan ku leenahay hawsha aad wadid iyo takalaba waan ku barbar taaganahay inaan kula qabanno oon kula soo hagaajino wasaaradda haweenka iyo qoysku wasaaraddu waxa weeye ka shaqaysaa inay xaquuqda iyo horumarinta haweenka ay ka shaqayn karto dhalinyarta nootmidana waxaan leeyahay shaqo wanaagsan insha allah wasiirka jabuuti ee warfaafinta iyo isgaadhsiinta ridwaan cabdilaahi bahdoon ayaa isaguna ku soo dhoweeyey xafiiskiisa dadka le baahida gaarka ee loogu talagalay inay ka howlgalaan wasaaradda shaqada halkan aad ka qaban doontiin waxaan rajaynayaa inay shaqo fiican noqon doonto dadka baahida gaar kale iyo dadka kaleba waa isku wada mid si fiican baan ulu soo wada dhoweyn doonaa nin kastaba meeshuu ku fiican yahay ayuu tegi doonaa wuu ka shaqayn doonaa waa kaas rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti